bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto fayla dhegaystayaal waxaa ka dhowaada qaybtii lamaad ee barnaamijkii gaarka haaye ee uuna kafiiryaani sannadan labada kun iyo tomilito oo sii dhammaadahayta dhacdooyinkii inka badanaayay ee sannadkan ku dhiig guda dalka soomaaliya barnaamijka owka weliba una ha ka qaadaana saddeeda bilood oo shal eh abriil mey iyo juun wali ku dhiig guda dalka soomaaliya walina barnaamijkiisa talantaaliya siinkuuda doone mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo cabdulaahi nuur aadan cabdulaahi jeceelow afartii bili abriil lamaada kun tun iyo litii maamulka puntland yaa oggolaaday nidaamka four pointy five-ka ee ah hanaanka walqiibsadowka beelo soomaaliyeed kureed markii kulun maalmo qaaday isu dhexmari maamulka puntland iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaalke iyo odhiniga puntlandna isu shirkan matalaayay madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli gaas kulankaas puntland maybaa ka ogolaatay heliiska maybaana ku qiib galay mas-uuliyiin kushandareed soomaaliya urur goboleedka igad midowda africa iyo xogayaha guud ee qaramada midoobey inqaabilsan arrimo soomaaliya michael kiting qodobadii shirkii kudhihi puntland maybaa saxaafadan akhriyay wasiirkii hore ee dastuurka dowladda federaalk soomaaliya ee wakhtiga dhammaaday xuseen sheekh axmed badni
in wax uqaybsiga nidaamka beeleedka afar dhibic shan aan lagu soo geli doonin xildhibaanada baarlamaanka qaran laguna dhumi doonin soomaaliya waqti ka dambeeya laba kun iyo toban hal dhibic labo dowladda federaalka iyo dowladda puntland waxay ku heshiiyeen in la dhiso guddiyada doorashada ee laba kun iyo lix iyo tobanka ayna u dhan yihiin dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowladaha banaha ka hal dhibic saddex labada dhinac waxay ku heshiiyeen in beesha caalamka si ugula soconayso ingelinta doorashooyinka laba kun iyo lix iyo toban si loo helo hugnaan iyo signaan afar hal iyo afar labada dhinac waxay ku heshiiyeen sooxulista iyo doorashada xubnaha xildhibaanada golaha shacabka qaranka inay ka dhacdo caasimadaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya hal iyo shan ergada dooranaysa xildhibaanada qaran waa inay noqoto ergo lagu heshiiyey oo soo xilhibaanada dhaqanka ee beesha xubinta ka ah uu ka soo jeedo una soo gudbiyaan iiskooda gudiyada doorashada
isla bili abriil shantiye sannadkan labada kun iyo tumilita weliba magaalada baydhabaha deeray wakiilka amisom ee soomaaliya ambasador francisco madura isaoona kulan la qaaday madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyo oona ku wada hadleen arrimo ku saabsan ammaanka iyo sidii la hoojin lahay iyo doorka iyo amisom ku qaada kuraan dejinta ammaanka taasoo lamada mas-uul iyo isla garadeen kudib kulankaas welibaa la hadalay saxaafadda shariif xasan sheekh aadan iyo ambasador madura
iyo dadka lacagta ku bixiyo kaalmada ku bixiyo dhammaantood waa u mahad celinaynaa dadaalkoodana waa ka mahad celinaynaa haddana waxaan rajaynaynaa inta dhimanna in la dhammaystiro degmooyinka dhiman iyo tuulooyinka iyo meelaha ay ku dhuumanayaan kuwa dowladiidka in laga adkaado soomaaliya dhammaanteedna jidadka iyo meel walba laisku furo oo isku furmaan ciidamada soomaaliyeedna la dhiso ciidamo xoog leh oo runtii dalka hanan karo inay noqdaan ayaan ka wada hadalnay special representative of the chairperson of the African Union uh, for Somalia and head of AMISOM, it was important that I formally introduce myself and officially to this state. That is, was my one, my main, uh, one of uh, my objectives. The second objective was to discuss with the president and with the sector commander the security reality of this state.
tumiiliti bili abriil lamaada kun tumiilit maybaa ciidamada ammaanka ee maamul goboleedka koonfur galbeed haka bandhikeena magaalada baydhabo dad laka eeday inigoo kubaac mushtaraayeen walyaabo maanka dooriyaw meelo dadkaas lahaka bandhiki yamal baa goobroog ku hayay guddiga ammaanka ee maamulka koonfur galbeed may baana dadkaas laha kaga qoobadi walyaabo maanka dooriyaw ku mid hayay noocyada shal gediisan ee daroogada sida koolada xashiishka qamriga iyo haan oo kale dadkii meelaas laha ka bandhigi yamay baa in iska jareena hanraab i megel haanaso shalhaayeen shan megel eh iyo hal hanraab eh may baana laka eeday ku ganacsadowka ama ku mecbishtarowka walyaabe maanka dooriyaw waxaa meeshaan lagu hayaa sida hore idinkugu sheegay oo taliyaha saldhigu u sheegay waxaa laalay waxay diintu xaaraantamaysay wixii ku dhaqmaayay oo shalay lagu soo qabtay oo ayagana kor taagan waayo waxa meesha hortooda ayaa la dembiilayaasha hortooda wax yaalla waa alaabtaas waxaa ku jira xashiish waxaa ku jira kamri waxaa ku jirta koollo saddexdaas shay ay ka kooban yihiin dadkii macallimiintooda abuuraya oo rag iyo naagalena waa kuwa alaabta kor taagan oo maxabiista ah oo xirxiran ilaahay idankiisa waxaanay wax la mid ah wixii isticmaalaya oo waddankan ku jiro dawladda koonfur galbeed iyo hay-adaha amniga ayadoo kaashanaysa waxay u soo jeesatay waxaan in lala dagaalamo xarig adagna way leedahay ganaax adagna way leedahay maxkamaddaa sheegi doonta taas cid kastoo waxaan lagu soo qabtana saasaa lagu samayn doonaa waxaanay u badan doonaan dadkii waxaan ku dhaqmaayay sir iyo caad saan ku helnaba in la helo oo meesha saaxiibadood ay maraan in la geeyo
sagaalkii abriil sannadkan labada kun iyo tumilita ee dhammaadahay weliba magaalada muqdisho uu laka toogaday cabdirasaaq barow iyo xasan nuur oo laka eeday inay ku dambeeyeen dilkii ilaahay naxariisada weriye hindiye xaaji maxamed oo bilii disembar sannadkii labada kun iyo toban iyo shantii laka dili kilomitir afar ee magaalada muqdishow iyo ah kubati jaamacad iyo kudhikadaasi magaalada muqdishow xukunka dilka ee lamadaas laka fuli weliba ka dhawaaqay guddoomiyaga maxkamadda ciidamada qalabkuwada ee dowladda soomaaliya xasan cali nuur shuute maalintii ay taariikhdu ahayd shan iyo labaatankii bishii labaad laba kun lix iyo tobanka waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacankudhiiglayaasha kale ah kow cabdirasaaq maxamed barrow caddow labaatan iyo sideed jir ah inaa seynab maxamed maxamuud ku dhashay xamar labo xasan nuur cali faarax soddon iyo toddoba jir ah ina faadumo xasan ku dhashay xamar kuwaasoo xafiiska xeerilaalinta guud ee ciidamada qalabka sida ku soo wada eedeeyey in ay ka wada tirsan yihiin ururka al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada iyagoo qarax ku xidhay gaari ay lahayd marxuumad ekis weriye hindiyo xaaji maxamed khayre qaraxaas oo ay u geeriyootay taariikhdu markii ay ahayd saddexdii bishii labiyo tobnaad laba kun shan iyo tobanka waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay kow cabdirasaaq maxamed barrow caddow dil toogasho ah labo xasan nuur cali faarax xabsi daa'im taariikhdu markii ay ahayd sagaal iyo labaatankii bishii labaad laba kun lix iyo tobanka waxaa xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xasaan ka qaatay xukunsanayaasha maalintii ay taariikhdu ahayd sagaal iyo labaatankii bishii saddexaad laba kun lix iyo tobanka waxay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay racfaanlayaasha waxayna labadaba ku xukuntay dil toogasho ah qisaastii oo ah qisaastii marxuum ekis weriye hindiyo xaaji maxamed khayre maanta oo ay taariikhdu tahay sagaalkii bishii afraad laba kun lix iyo tobanka waxaa lagu fuliyey xukunkii toogashada ahaa xukunkii dilka ahaa bila tawfiiq
tumi kowtii bili abriil sanadkun lamaada kun tumi lata mayba magaalada muqdisho laka dilay xasan xanafi oo laka eedayay daliilkii shal gadiisanayay ee waddanka soomaaliya linkijaysidii weriyaal badan haanaasoo ciidamada sirdoonka soomaaliya ee dongordow nisa ha ku qabadeen gudaa waddanka kenya dilka xasan xanafi xaaji mayba ka dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka wada ee dowladda federaalk soomaaliya xasan cali nuur shuute maalintii ay taariikhdu ahayd saddexdii bishii saddexaad laba kun lix iyo tobanka waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane xasan xanafi xaaji cabdisalaan labaatan iyo siddeed jir ah ina maryan saalim ina maryan saalim cumar ku dhashay xamar kaasoo xafiiska xeerlaalinta guud ee ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab gaar ahaan qaybta qaabilsan dilalka saxafiyiinta asagoo qorsheeyey dilal loo geystay saxafiyiin fara badan isla markaana taariikhdu markay ahayd afartii bishii shanaad laba kun iyo tobankii gacantiisa ku dilay marxuum sheikh nuur maxamed abkey oo tifaftirihii wakaaladda wararka soona ahaa waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah taariikhdu markii ay ahayd toddobiyo tobankii bishii saddexaad laba kun lix iyo tobanka maxkamadda darajada waxaa xukunkii qalabka sida racfaan ka qaatay xukunsanaha maalintii ay taariikhdu ahayd lix iyo labaatankii bishii saddexaad laba kun lix iyo tobanka waxay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay racfaanle xasan xanafi xaaji cabdisaan waxayna ku raacday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo ahaa dil toogasho ah waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii sheikh nuur maxamed abkey maanta oo ay taariikhdu tahay koob iyo tobankii bishii afraad laba kun lix iyo tobanka waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka toogashada ahaa wabilahi towfiiq
tumi lamadii bilii abriil ee sanadkan dhammaadahay lamada kun iyo tumilita weliba ka beeganaatay maalinta xuska aas-aaska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed welina gudo dalka soomaaliya lakashargabaday munaasabado shal duwan ooy ay ku dhiib galeen mas-uuliyiinta maamul goboleedyada dalka iyo weliba saraakiil leh ciidamada qalabku wada welina ku hadlay munaasabad ku dhiidi magaalada caasimadda ee muqdisho madaxweynaha soomaaliya wasiirka gaashaandhigga xukuumaddii soomaaliya iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan leeyahay dhammaan saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda waxaan leeyahay iyo xaasaskoodaba iyo carruurtooda hambalyo sanad guurada konton iyo lixaad ee aasaaskii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa maalin aad iyo aad muhiim u ah taariikh weyn leh maxaan ku idhahdaa taariikhda soomaaliyana aad iyo aad muxuu ahay magac iyo maqaam ku leh ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sidaas oo kale ayuu taariikhdaas la wadaaga iyo dhammaan ciidamada qalabka sida ee dalka soomaaliya waxaa weeye ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo maanta soddon iyo lixdiisii loo dabaaldegaayo waxaa lagu aasaasay dhallinyaro soomaaliyeed dhallinyaradaas oo ka kala timid gobolladii markaas isticmaalka ka xorooday oo ah waqooyi iyo koonfur dhallinyaradaas waxay u noqdeen saldhig bay u noqdeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo meel walba uu tago loona carbiyo kuwii jirayna loosilanaala siiyo kuwa kalena koorsis la siiyo inay xilalka kala gedisan ee isdabajooga ee xoogga dalka soomaaliyeed leeyahay meel walba qofka ku hadan in la geeyo
lamaadii bilimey lamaada kuntumiilata maamulka gobolka iyo kan degmada baydhabo may baa ka wareegeena baabuur wiish ee oo laka suubiyaw nalalka soolarka iriidaka shaqeeyaw oo laku hirgeliyaay magaalada baydhabo kaas oo maamulka gobolka iyo degmada iyo ku wareegeen shirkada biyaasa korontada beledka baydhabo ee longorodow beeka munaasabadii laka wareegayaay baabuurkan wiishka e mayba ku hadalay guddoomiyaha gobolka baay rashiid cabdulaahi iyo guddoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin iyo mas-uul ku tirsan maamulka shirkada korontida biyaasi ee beeko way farxadninga hageekayidhi meelaraay la wareejina qalabkii leeka talagalay solarkii oo geeki solaradiina la suriyey tiradiyoona isinka ogayteen qaaninka dambooy khaasatan yeel dareeray baabuurkan wiishka boqol toddobaatan shan ha bahaayeen baalooyinkaasayt iyo xarif horreeyey boqol soddon ka ha bahaayeen iyo liinka talagalay idhi baabuurkaas laka dayac tira walaa ay ku hallawsan dowladda u k yan ka deeqdii waan weyn ka deeqday maamulka koonfur galbeed khaasatan degmada baydhabo marka anoo ka hadaloo codkii gobolka baabuurkaas iyo tuulkii iyo dadkii ka shaqeeyay faday iyo qalab walaagii agab ee ka adeega faday nageeka sharafniga iuna lu wareegna maarne baawar oo riige baawar maarne wiishe oo laga tala galay in la kusuubi maarne baalooyinka magaalada baydhabo in kiisadi maarne wal cilada iyo kokoy marka كل شيء شيء اسمه بدولد إنجليز كنا يكوريجي مارن وكيل شيء ما يكوريجي قدومي قوة كباية يكوريجي أنا ما يكلوري قدومي هي قوة كباية كلوريجي والجي كل كبلا إن شاء الله ما يرجعني مسؤولية مارن بالون كاسد دانسن يها هذا الشيء دون ما يبون مقاد إن شاء الله يرجعنا ما يفرح دوين أنتي قلب كان أو إنس كجرا ويش إيه جرنجروين إيه قلب تولل إيه أغبيب كلا أنتي ونكلوريجنا mayna insha allahu tacaala sii hordhaan in sheegan ballan qaadanay qalabkan intii oo bulshada reer baydhabo isku le anka shaqayna unina yoole an hayna iyo ma arnay ballan qaadana
saddeedii bilii mey ee sanadkan dhammaadahay lamada kun iyo toban liter waliba magaalada baydhabo la ku xusay maalinta shaqaalaha adduunka xaflad iyo ha-agaasanti wasaaradda shaqada iyo shaqaalaga koonfur galbeed soomaaliya taasoo iyo ku dhiib galeen madax ku socota dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maamulka gobolka kan degmada xildhibaano iyo wasiire walina hadalla meelo ku jeediyey maalintaas mas-uuliyiintii ku dhiib galli oo iyo sidan eran
shaqo in muhiimaadka istowiyahayna sababta unan istowiyaanuna waybu ahaa inunan hiigsanaa dhowr qodob laakiin shaqaysadii waybu ahaa lan oo ka nool nolol habboon dadnimo leh maalinta shaqaalaha madilar markuu amal aasaasi qaasqaabkili aasaasi sababtili aasaasi wasaaradda shaqada shaqaalaha koonfur galbeed soomaaliya yoon may guyeen may koosaaninga balaankii maaran shaqaalaynta dijiida oo koonfur galbeed soomaaliya laga talagali yacni waa guurbiin waayo oladeeri dowladda soomaaliyeed intii ay jirtii markii laha ku bilaabo kun sagaal boqol iyo lixdankii ilaa maantay maalintaas waa international day markaa dowladda soomaaliya doli ku mid tahay dowladaha adduunka oo maalintaasay xusaha ku midata dhallinyarada soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan kuwa maamulka koonfur galbeed ka dowlad ahaan waxaan ka ballan qaadaynaa shaqo kasta oo xirfad ah ee ay awoodo dowladda maamulka koonfur galbeed inay micnaha muxuu ahaa aysan ka hiran doonin dhallinyaradeeda
afartii bili mey lamaada kun tumiilitimay baa dakareetaha kubatay xafiiska madawiinaga dowladda federaalka soomaaliya xilkii lunkuqaaday guddoomiyihii maxkamadda kore ee waddanka abukaata ciidiid cilka xanaf kaasoo dhakabedel dictor ibraahim iidle sulaymaan may baana dakareetadaas saxaafadan akhriyay la taliyihii madawiinaga ee dhiniga sharciga ee wakhtigaas cumar maxamed cabdulle
cabashooyinka cadaalad darrada joogtada ah ee ka imaanaya muwaadiniinta soomaaliyeed wuxuu xeeriyey qodobka koowaad laga bilaabo taariikhda in madaxweynuhu saxeexo xeerka waxaa laga fariisiyey shaqadii garsoor waxaa laga fariisiyey shaqadii garsoor guddoomiyihii maxkamadda sare qaydiin cabdullaahi xamad oo kow siddeetan jir ah gudoomiyaha maxkamadda cafaanka gobolka banaadir xasan maxamed cali oo saddex iyo toddobaatan jir ah waxaa loo magacaabay xilkii gudoomiyaha maxkamadda sare doctor ibraahim iida sulaymaan xilka bannaan ee gudoomiyaha maxkamadda nacfaanka gobolka banaadir waxaa si kumeel gaar ah u sii haynaya garsooraha ku darajada sarreeya oo sharci ahaan xilkaas qaba kara ilaa laga magacaabayo gudoomiyenimada maxkamadda nacfaanka gobolka banaadir
shantii bilii mey ee sannadan dhammaadahayti lamada kun iyo toban liter weliba baarlamaankii xillijay dhammaaday horseeday madawiine xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharma arke iyo oona ku dalbadeen baarlamaankii federaalka soomaaliya ee wakhtijay dhammaaday inayoo ansixiyaan hanaankii doorashooyinka dalka kudhii u-socodshirkaas shir guddoomiyaayi guddoomiyihii baarlamaankii wakhtijay dhammaaday brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaarey iyo weliba lamidiisa ku xigeen
todobaadii mey lamaada kun tumiilitimay baa magaalada muqdisho ku dhiyay doorashadii ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosoj kaasoo iyo ahaa ku qiib galeen wariyaalku dareeri dhammaan gobollada waddanka mayba wariyaalkii shirkaas ku qiibgalay ka dooradeena xogyaha guud ee ururka suxufiyadda qaranka soomaaliyeed guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenno iyo oo xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed wariyaalkii indooradeen maxamed ibraahim macalimow meelo guddoomiyaha ururka londoradi maahir aadan jaamac islamarkaasna mayba guddoomiye ku-xigeenka koowaad londooraday muxudiin xasan maxamed xusni iyo oo meelina dadkii lakadooradi ee mas-uuliyiinta cusub ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed nosoj ku jeediyeen khudbado daaraayi dareenka suxufiyiinta islamarkaasna ka dheehanayti nidaam midaysan oo wada jar e taasoo yo ka ballan qaadeen khudbadoogiyo jeediyeen inii oon ka shaqayi doonaan suxufiyiinta soomaaliyeed khudbadoogii mas-uuliyiinta cusub ee suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed nosej iyo ka dooradeen oo meeli ku jeediyeenna mayba ku mid hayay doorashada waxaa dhacday boqol afartan iyo sagaal ayaa la codeeyay aadan maxamed salaad wuxuu helay konton iyo lix maahir jaamac aadan wuxuu helay sagaashan saxaafadeena soomaaliyeed hamidooda aan noqonno hal bar oo keliya aadan hadduu guulaysta maahir hadduu guulaysto shaqadu waa hal ururkuna waa nusaj nusaj ha guulaysato maanta waxaan ahay guddoomiyaha ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed waan dareemayaa doorashooyin badan baa haray oo doorashadii weli ma dhammaan hogaankiisa ururka ayay doorashadii weli socotaa waxaan jeclahay inaan hadalkay ku barin laakiin waxaan rabaa inaan ii sheego sababihii ina jeceshay intii doorashadu ay socotay runtii guddiga waa amaanaa iyo dhammaan ergada iyo saxafiyiinta halkan jooga waxaad og tihiin waxaad og tihiin oo ka warqabtaan in shirka aan waxay ka warqabtay aniga iyo saaxiibo kale laakiin dadaal kadib lagu guulaystay oon ku soo raacay waxaad ogtiin in qaladaadii ay jireen oo ay dhaceen sida haddaan tusaale usoo qaato ninkii u tartamayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad barsimo loo yaqaana oo codkiisii waa inuu doorasho socoto markii waranaya dhammaan markaankiisa arrimahaas oo dhan iyo hankaygii iyo sida ku socdaan ayaa qaatay inaan doorashadan ka tanaasulo ka dhacay runtii waa taariikh weyn oo maanta wariyaashii soomaaliyeed isu yimaadaan iyagoo heedana ay taageerayn cidna ayna gacansiinayn waxay isu yimaadaan iyagoo ay shaqo ku salaaxeen natiijadana ay ka soo baxeen marka dhammaanteen ay waxay u tahay guul waxaanay u tahay waddadii hadday ee lugta saarnay marka safarku waa dheer yahay waa mid madxab badan keligii ayaan lagu qaban karo waxaan rajaynayaa inaad gacan isiin doontaan
tumida afartii bilii mey ee sannadan dhammaaday talamada kun iyo tumi lita weliba hadeeray magaalada baydhaba wafdi usoo hogaamiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenkii soomaaliya maxamed cumar carte qaalib iyo oo magaalada baydhabo iyo ha ka dhowaayeen madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maamulka gobolka iyo kan degmada baydhaba ra-iisul wasaare ku-xigeenkii iyo wafdigii weliba kulamiyo laqaadeena mas-uuliyiintii ha dhowaayti isoona ra-iisul wasaaraha kulamada kureed dib usankanagadi magaalada caasimadda ee muqdisho
shantii bilijoon lamaada kun tumi ilitii madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo markii inka horeyti booqdii xerada qaxootiga dhadhaab ee waddanka kenya meelaas oo yoo ka jaraan dad ku badan nus malyuun qaxooti in badan soomaali oo taasna ku weelaasa xerada qaxootiga ee dhadhaab tanka weyn adduunka maybaa madaxweynaha booqashadiitiis ka saabsanaytay in usan kuur gara xaaladda nololeed ee caafimaadka walbarashada qaxootiga soomaalida ee ka jara meelaas maybaa booqashadaas madaxweynaha uso ha ka eeday wakhti dowladda kenya iyo maga dhowti iniya qaxootiga soomaaliyeed reedanka naga doonto waddanye aada iyo aad ayay maanta ii farax gelinaysaa inaan marka ugu horreysay iigu horreysay aan idin imaado waxaan idinku imidna waxa ay tahay arrimaha aan aada hadda dhallinyarada ardayduna ay ka hadashay waalidkuna uu ka hadlay aanan hubo dadkao dhanna inay ka wada hadlayaan inaan idinla wadaago idin dhegaysto annaguna wixii aan ognahay iyo waxa aan rabno iyo waxa nala qurxoon inaan idiin sheegno marka dambena ilaahay idankiis sidii noo wada wanaagsan inaan yeelno waxaan rabaa marka ugu horraysa maanta hortiinna inaan ugu mahad celiyo dowladda kenya iyo shacabka reer kenya guud ahaantoodba ee muddadaas dheer dadkii soomaaliyeed ee dhibaatooyinka dalkii ay ku qabsadeen joogi waayey naftooda iyo la soo cararay halkaan yimiday ku ammaan heleen wanaagga aad hadda tilmaamaysaan iyo carruurtiinna aad ku haysataan yacni abaal weyn oo taariikhi ah oo runtii aan dalka kenya aan aad iyo aad uga mahad celin doono taariikhda soomaaliyana qayb weyn ka ahaa doonto mustaqbalka iyo jiilasha soo socda waayo marka horta waa fu- waxaan samaynaynaa ilaahay idankiis qaab dowladda kenya dowladda soomaaliya iyo maxaan ku raha jamciyadda qurumaha ka dhexaysa si wada jir a uga shaqeeyaan in dalkii lagu noqdo si nidaamsan oo aan muxuu ahay fawdo iyo kala roori aan ahayn loogu noqdo adeegyada aad inta ku haysataanna kuwa u dhigma ama ama ka daba dhow in maxaanku yidhahdaa meesha aad tegaysaan laga helo oo amnigi leh oo caafimaadki leh oo tacliintii carruurta leh haddii aan la yidhahdo marka walaalahay waxaan rabaa inaan idiin sheego duruufaha halkan ka jira joogitaanka halkan aad joogtaan yani duruufaa keentay duruuftiina ilaahay hadda waa nooga soo gargaaraya mas'aladan hortaalla waxay tahay dalka soomaaliya la yidhaahdo idinku xaaladihii aad uga soo tagteena dhibka badnaa in laga keeno oo dal degan oo midkaan aad timideen oo kala ah inu inay noqotaan la rabaa soomaaliya mas'aladana haysata marka waxay tahay idinku ma dalkiibaa inta la dejiyo oo nabadoobo oo wax walba helo ayaad usoo noqonaysaan asigoo nabad ah mise idinkaa wax ka nabadaynaayo
siddeedii bilii juun sannadan dhammaadahayd labada kun iyo toban iyo lite weliba markii saddexaad booqasho soomaaliya ah ka deeray ra-iisul wasaarihii dalka turkiga haddana ee madaxweynaha dalkaas turkiga master rajab dayib ordogan iyo onha dhawaayowka ra-iisul wasaaraha ku qiib galeen dhammaan madaxda shalduwan ee soomaaliya welina si eed ee lang adkaayay guud ahaan ammaanka magaalada muqdisho iyo oona lama maalin ka hor la yiri waddooyinka kiyaala caasimadda gaar ahaanna waddooyinka ka dhow eeraboorka magaalada muqdisho welina goob walba teegnaayay ciidamo iniska jara militari booliis iyo hangnabi sugidda rajab dayib ordogan yaa haraggu ku gooyi safaaradda turkiga ee soomaaliya taasoo nagadaasa safaaradda turkiga inkuwiin ah iyo ka leeyihiin qaaradda afrika madaxweynaha jamhuuriyadda turkiya wasiirada wafdiga ballaaran ee walaalaheen ah ee markii saddexaad soomaaliya muddo kooban lagu soo booqday madaxweynaha sidaa u tiri dadku haddii ay go-aan gaaraan oo ay hore u dhaqaaqaan ilaahayna wuu aqbalaa wixii ay u dhaqaaqeenna way qabsan karaan soomaaliyana go-aanay gaartay horeyna u dhaqaaqday insha allah labadii jeero hore aad timiday mudane madaxweyne soomaaliya waxay u ahayday taariikh cusub oo bilaaw ah iyo tallaabo cusub oo mar walba laga gudbayey dadkii oo aada iyo aada gaajo u dhimanaya ayaa timiday oo baahidu ay badan tahay mar kale waxaa timiday dadkii oo soo kabanayoo gaajadii kasoo kabtay oo maxaanku yidhahdaa hore u socda maantana waxaa timiday dadkii oo sii dhaqaaqay oo dalkii dhismihiisii iyo doorashooyinkii iyo dowladda dowladnimada dhismaheedii horay ugu sii dhaqaaqay mudane madaxweyne dhaqaaqaas iyo horumarkaas soomaaliya ay dhaqaaqday muddadii shanta sano ilaa lixdii sano lasoo dhaafay si gaara afartii sano ugu dambeysay qeyb weyn ayaa waxaa kale adiga ka madaxweynaha dowladda turkiya iyo shacabka reer turkiya Bir buçuk yıl aradan sonra Somali'yi ziyaret etmekten siz değerli waxaan rabaa ziyaaradayda halkaan aan ku joogay ee, walaalahaydii aan la joogay inaan si maaragta aada u qurux badan oo oo wanaagsan ay maaragta ii soo jeediyowday
şahsıma ve heyetime gösterilen hüsnü kabul sebebiyle ayrıca teşekkür ediyorum.
shakhsiyadayda iyo wafdigii ila jiray sida quruxda badan ee loo soo dhaweeyey waxaa rabaa inaan dabacooda ku mahadceliyo Önceki ziyaretimizde olduğu gibi bugün de çok kalabalık bir heyetle Somali'yi ziyaret ediyoruz.
sidaan horeba ugu imaan jiray wafdi aada u ballaaran oo maaragta ayaan ku imid maanta
labaatan iyo lamaadii juun mayba magaalada baydhabo ku furmay shirkii madallo wada taladowga howlhayka qaranka soomaaliyeed kaasoo ku dareeri muddo lama maalmood ee iyo oo labaatan iyo shantii juun isla bilaasa lahakubii shirkaas warmurtiyeedka eeden kaasoo warmurtiyeedka eeden hanaanka langmaraaw doorashooyinka dadban iyo higsiga lamaada kun tumiilita ee la fadaw in soomaaliya ku dhiida maybaane warmurtiyeedkii shirkaas hakubahay saxaafadan akhriyay wasiirkii warfaafinta ee dowladdii waktija dhammaadiya uu soo hogaamiyayey cumar cabdirashiid cali sharmaarke kaasoo magaajay leeraaw maxamed cabdi xayir maareeye noloshu waxay dadweyne isku sameeyeen xubnaha dagaabismeedka guddiyada hirgelinta doorashada dadban ee laba kun iyo tan qodobka saddexaad waxay magaalada ku xirisay noloshu in la sameeyo adrad siyaasadeed oo gacan ee laba kun iyo tobanka laba kun iyo labaatan si loo xaqiijiyo gaaritaanka doorashooyin leh halbeeg caalami ah qof iyo cod oo dhaca marka la gaaro laba bilyan sanadka laba bilyan laba qodobka afraad noloshu waxay mar kale ku celisay inay ka go-an tahay xaqiijinta kaqaybgalka siyaasadeed ee dumarka iyo matalaadooda sidoo kalena waxay noloshu isku raacday in la qaado tallaabooyin dheeraad ah oo kor loogu qaadayo ka qaybgalka dumarka iyo matalaadooda noloshu waxay soo dhaweynaysaa howlaha guddiga heer qaran ee u horeynta taabagelinta iyo xaqiijinta in la gaaro qoondada loo xadfay dumarka soomaaliyeed ah boqol boosol noloshu waxay dhammaystireen kadibna saxeexeen liiska rasmiga ah ee odayaasha dhaqanka boqol soddon iyo shanka ah ee doorashada laba guddiya noloshu waxay magacowday guddi ka soo tala bixiya matalaada iyo maqaamka magaalmada dalka ee muqdisho islaash marowga banaati guddigu wuxuu ka kooban yahay sagaal iyo toban xubnood oo shan kamida ay soo magacowday dowladda federaalka halka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ay soo magacaabeen iyo laba xubnood guddigu wuxuu taabixiintiisa soo gudbinayaa toddobiyo tobanka luulyo laba kun iyo qodobka toddobaad noloshu waxay isku raacday miisaaniyad faahfaahsan ee jadwal howleed waktiyeysan oo suurto gelinaya in doorashada ku qabsoonto waqtigii loogu tahay qodobka sideedaad noloshu waxay sidoo kale isku raacday in doorashada laba kun lix iyo toban ee xubnaha baarlamaanka federaalka ah ee beelaha degan somalilan ay yeelato hannaan gaar ah si taas loo hirgeliyo noloshu waxay isku raacday in loo saaro guddiyo soo ka soo shaqeeya ammaanka loo marayo hirgelinta doorashada xubnaha baarlamaanka federaalka ah ee beelaha degan somalilan qodobka sagaalaad noloshu waxay isku raacday in laba xubood oo geeriya loogu daro adabka sare beesha reer banaadiriga qodobka tobnaad noloshu waxay ansixisay qaabdhismeedka ciidamada booliska soomaaliyeed si waafaqsan nidaamka federaalka qodobka koob iyo tobnaad noloshu waxay guweeris ku samaysay shaxda golaha shacabka waxayna saddex kursi oo beesha xabdi daabood iyo hal kursi oo beesha bedaluul dir u wareejisay jubbaland qodobka laba iyo tobnaad noloshu waxay ku heshiisay in shirkeeda soo socda lagu qabto caasimada dalka ee muqdisho toddobiyo tobanka ilaa labaatanka bisha yuulyo laba kun iyo qodobka saddexiyo tobnaad noloshu waxay mahad u mahadcelinaysaa saaxiibadeeda beesha caalamka iyo sida ay ugu heelanyihiin inay taageeraan diyaarinta iyo hirgelinta ammaanka doorashada laba kun lix iyo toban waxayna ku boorinaysaa kabiradharinta iyo oofinta ballanqaadkooda taageerada dhaqaale
tumiisiyeedkii bilii abriil sannadan dhammaadahay tae lamada kun iyo tumiilita weliba badda mediteraneanka ka amuudana doon iyo waddi haana ku badan li boqol oo muhaajiriin soomaali in badan haanas o fadaahid in iyo galaan dalka talyaaniga si iyo meelaasa unku sii gudubaan waddamada kale ee qaaradda yurub welina doontaasaa kaa mudana afar boqol iyo lixdan qof oo soomaali in badanay taasoo qaracan iyo weliba walbahaar ka abuurti waalidiin badan oo badan iyo baddaas kaa mudan owlaadiyo welina masiibadaas owlaadiyo ka waayay waalidiin soomaaliyeed oo muddo hakatiir itacbeelay barbaarinta iyo weliba tacliintiyo iyo oona fadaay in owlaadiyo nagadaan haano iyo ka neebsadaan mustaqbalka
walaalkayna waxaa la dhahaa cabdinaasir axmed maxamuud jaamac maalintii khamiistii ka hor inuu baxay marka lacagtii baan u dirnay burcuu ka baxay markii dambe aakhirkii laasti timekii masar buu galay markuu masar galayna waxaa la yidhi doontuu raacay mukhalisiinta waxay nagu dhaheen inuu inuu badbaaday iyo inuu nool yahay war uma hayno marka waxaan u malaynayaa dee ilaahay khayra ka dhigay la tahay saasaan u rajaynaya dhammaanba dadkii dadku ka baxeen iyo dadkii kaleba ilaahay hadduu nool yahayna waxaan ka rajaynaya ilaahay inuu siiyo halku ka baxay haddii u nool yahay iyo haddii uunu nooleenna ilaahay samriyo imaan naga siiyo wuxuu ka soo wuxuu ka baxay afar cisho ka hor meelahaas taagan ugaadkaanu dhallay iyo caruuraha iyagii oo sidaa badda ugu qoobanaya marka waxaan gaar ahaan tacsi u dirayaa mukhtaar ciise xaaji xasan ilaahayna waxaan ka baryaa ilaahay inuu samriyo imaan naga siiyo gurigu ka baxay oo dhan ka siiyo isagana jannata firdowso ka waraabiyo oo aanu halaag halaaga uu ku halaagmay mid ka mid aakhira uga uga horeynin ayaan rabbiga uga baryaa isagii kuwa dhigiisa aba saasaan uga baryayaa somalilandna waxaan leeyahay sidani maaha nolol rogmanay dadkeenii dhammaa ubadkii dhammaa jiilkii kacaba wuu madhanayaa fadhiga ha laga kaco dowladda waxaa ka qabato jiilka badaha ku ku qoobanaya ee maalin walba tegaya ee badaha lagu gurayo ee la iibsanayo intaa la iibsadoo maraakiib la saaray ee doonya lagu halligayo ha laga kaco fadhigo waxa laga qabto waalidiintu ha kacdo dowladdu ha shacabku ha kaco dowladdu ha kacdo haddaan dowladdu wax ka qaban oo xuduudaha adkayn shacabku waxba ma qaban karaa
labaatan iyo shantii bilijoon lamaada kun tumiilitii maybaa dagaal gorod ku tirsan xarakada al-shabaab iyo gudaaan galeena hotelka naasahablood ee magaalada muqdisho weerarka yaha ka eedi wakhtiyo dadka inis diyaariyaayeen afurka bilisoonka ah anka yaraan tuman qof yo ka dhimati weerarkaas iyo ohaano intaas ku badanna iyo ka dhaawacmeen haana solodhiki dhaawacyo isbitaalka magaalada muqdisho dadka ka dhimadi weerarkaas maybaa ku mid tahay wasiirkii dhallinyarada iyo dheelowka dowladdii wakhtiga dhammaadi kaasoo la eri jaray cabdinuur iyo xildhibaan burci maxamed xamsa
الحمد لله الحمد لله ما يخفى صابحي بنانكو صابحي بنانكو الله الفرتونة ستخافون والله كده عملينا والله كله فركون
ديشك علي ديشك علي ديشك علي لا اله الا الله اللي وحى الها مدة امان
اصوه العيب مروك وصدعي
المين فرتونة عاوي المهدي عاوي فرتونة المهدي عاوي المهدي عاوي عاوي كل عاوي
lamaadii bili juun sannadan dhammaadahaita ee labada kun iyo tobanlite ciidamada gaashaan oo ku tirsan nabad sugidda soomaaliya iyo si rasmi ah aan la wareegi galankahaayowka hotel ambasator ee magaalada muqdisho oo lama maalin galanti iyo ka haayeen dagaalgordow ku tirsan al-shabaab oo gudoon gali hoteelka wararkaiyo weliba iyoo sheegayana markaas in ciidamada gaashaan iyo ku biyeen gudo hoteelka dagaalgordowkii lamadii maalmood lahdhaafi rooti ama ka jari hotelka ambasator ee magaalada muqdisho weerarku kudhii hotel ambasator weliba ka amuudana atiro shacab ee oo eedan far badan taasoo iyoo ka jaraan xildhibaano ku tirsan dowladda soomaaliya iyo weliba mas-uuliyiin ku tirsan saraakiila ciidamada
dhegaystayaal guud ahaan dhiibti lamaade ee sanadkii tabi i soomaaliya wararkii inkugu weynaayo ee kudhihi ownimaadun intaa ka gebagabeeyaan barnaamijkun may baa hasaare cabdulaahi nuur aadan jeceylow may baana si wada jir ameelansiin ku daadihiyaayana mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo cabdulaahi nuur aadan jeceylow inte hamin dambe hob ilaahay era una ku kulmi doono sida bilood kale may basiinku ku tabaane sidaas iyo nabadgelyo
dhegaystayaay sanad waliba hoodiyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu adi maleeyahay